lix iyo toban sano ayaan baarlamaanka ka mid ahaa marka alxamdulilaahi muddada yara gaaban een haystana waxaan rajaynayaa hawshaa la ii xil saaray in aan uga soo dhalaalo si daacada si kalsooni ku jirto si wada shaqayn leh inaan uga soo baxo anigii xildhibaannada aan mas-uulka ka ahayna inaan isfahamno oo isfaham aan ku shaqayno in sha allahu tacaalaa wakhti dhow ayaannu fadhiisan doonnaa wixii shuruuc iyo mataqaannaa aan samaysanayno waxaa la samayn doonaa bay ila tahay guddiyo u xil saaran qaabka muxuu ahaye hawsha u socon doonto ayaa la dhisi doonaa in sha allaahu waxa kaloo dee hadda garabkayaga ah aqalka sare xubnihii aqalka sare ayaa garabkayaga ah oo aan wada shaqaynaynaa oo aan wada joognaa oo shirka aan wada galaynaa oo wixii hawla aan wada qabanaynaa dee markii baarlamaanku fadhiisto oon ka baadhaan degno oo xilliga ku habboon aan isma meel dhigno markaasay noqon doontaa haddii alla idmo